xirfadiina tan kale waxaan leenahay waxaan ku jirnaa bil barakaysan oo ramadaana ahaan ilaahay ka baryeynaa markaa inuu ilaahay sidaan uu haddi yahay dalka inuu ilaahay u dhaamo midha xigta waxaan leeyahay soomaali ilaahay laabtooda ha isku dumiyo midnimada lagu dadaalo ha laga fikiro in afarta gees adow nagu hayran yahay marka in annaga ishayshaysanayna gudaheeda intaan wakti ku dhumanin aan u fikirno in dalka si guud loo badbaadiyo la fikiro la ogaado inuu dalka afarta gees baa loosoo lagu maqan yahay duulaan lagu maqan yahay taas inaan ku xisaabtinaa loo baahan yahay
yaa duulan ku ah
cadowga soomaali cadow soomaaliyeed ayaa cadow ayaa jira oo dalkan rabo in uu sida hadda uu yahay si ka sii xun gaarsiiyo ummadda soomaaliyeed sida hadda yihiin la bedelo ummad kale lagu beero ayay nila tahay markaan aragno soddon sano dhan oo dalkan loo loo heli la-yahay xal dowladaha kale anaga naga mida sida burundi iyo maxaa la yidhaahdaa ruwanda siday ahaayeen waa ognahay hooshooda waxay ku dhammaysteen si fudud maanta waxay yihiinba dadka anaga nwada ilaalinayo taas in laga ibra qaato ayaa qof kasta soomaali taas inuu ku fikiro ayaa xaboon
waayahay dhinaca kale dowladda federaalka waxay qorsheynaysaa doorasho qof iyo cod balse waxaa ka horeeya sida la sheegayo in muddo kororsi loo sameeyo hay-adaha dowladda sidaasna dowladda haatan jirta madaxweyne xasan sheekh uu markaa damacsan yahay ama ay damacsan tahay in doorasho qof iyo cod ay ku qabato bal ka aragti ahaan sideed u aragtaan arrintan
horta dalkan waxaa hoos u dhigi kara ariiriga iyo maxaa la yidhaahdaa is-aanin darada waxaa hoos u dhigi karaa markii dalka loo loo jixeeyo cod doorasho cod iyo qof iyo codkiisa taas waxaan isleenahay haddaanu nahay xisbiga samo ama sinaanta ammaanka iyo midnimo ololeynta in ay tahay mudnaanta koowaad in dalkan doorasho hur iyo xalaal oo qof iyo cod ah loo dareero ayaa danta ugu jirta ha ugu jirnaado waxaan ogeen dowladdii xukuumaddii hore ama dowladdii hore in ay xisbiyo diyaarisay arrintaas in lagu socdo oo la dedejiyo ayaanu qabnaa haddaynu nahay xisbiga samo muddo kordhinta iyo in dalka loo diyaariyo xisbi iskuma xirna ila tahay sababto waxa waaye muddo kordhinta sida hadda la sheegayo haddii in oo muddadii haddii dhamaa ay dhamaa ay dhamaa ay tahay mid dhammaatay waa la dhihi karaa hala kordhiyo laakiin maadaama muddadii hadda oo dowlada xukuumaddan hadda muddadii la siiyey ayba hadda la bilaaw tahay anaga hadda waxaynaga tahay inaan loo baahneen in lagu fikiro muddo kordhin muddo kordhintu waxay ku macdahay iyadoo hooshii lagu jiro muddadiina gabagaba tahay in markaas laga hadlo la yidhaahdo war hooshaas ayaa taalla muddadiina waa dhammaatay bal haloo hala kordhiyo taasaa macquul ah laakiin muddo bilow ah oo aanan weliba laisla gaarin in haddana lagu yidhaahdo muddo kordhin aniga fikr ahaan waxaan u aragna muddo kordhin ma ahae waxa waaye xilli xilli bedelid ayay noqonaysaa dowladda waxaa la og yahay afar sano afarta sano iyadoo hoosha ku jirto oo waxba u harsan laisleeyahay markaasaa la dhigi karaa muddaha lanoo kordhiyo laakiin muddadii haddaba bilaaw tahay maxaa maahida keenaysaa in muddo hadda la muddadii la kordhiyo marka waxaan iga tahay in aanan arrintaas sida dadka kale u arkaan aniga u arkin waxaan u arkaynaa isbeddel xileed ayay noqonaysaa ee muddo kordhin maaha muddo kordhintu sidaas ayay ku macdahay dhinacaas markaan ka hadlayno
ugu dambeyntii maxaa kaloo tala aad jeedin lahayd
marka taladeeda waxaa waaye aan aragno dhaqdhaqaaqa xisbiyadeed aan aragno aan ugu tagno muddadii iyadoo markaasayto dhaqdhaqaaqiina socdo xiliyadii xisbiyadiina dhaqdhaqaaqooda muuqda dowladiina loo jeedo inay ku dadaaleyso in ay rabto in ay baahi jirto in muddo loo kordhiyo kadib markaas waa loo kordhin karay laakiin baahi hadda oo muddo lagu kordhinayo laleeyahay hooshaasa ayaa harsan oo muddadiina waa dhamaatay ha loo kordhiyo uma jeedno baardheera oo laba shil ayaa meeshii ka dhacay shilkii koowaad waa qarahii meeshii ka dhacay dad soomaaliyeed ooan waxba galabsan ayay wax ku gaareen marka waxaan leenahay inta ku dhimitay ilaahay naxariistii janno allaha siiyo inta ku dhaawaadana ilaahay hau boqdhaayo intii kalena waxaan leenahay samir iyo imaan sidoo kalena waxaan ognahay daadad iska soo noqnoqday oo caado ah markastaba way ka dhacaan dalkan waxaa nasiib darro ah wax qorsho ah loo hayo ma jiraan sanad kasto sidaas ayaa dad soomaaliyeed iyo hantidooda ay wax ku gaaraan mana la qorsheeyo in loo sameeyo wax la yidhaahdo ka dabateg ama prevention marka waa nasiib daro in maalin kastaba daad iyo fataxaad iyo laga wada laga hadlo isla hal meel le ay ku soo nonoqoto aanan tallaabo ka hortag ah qorsho ka hortag ah aan la diyaarinaynin taas waa nasiib daro ayaanu leenahay marka insha allahu tacaala intii wax ku gaartay waxaan leenahay samar intii ku dhimitay samar imaan intii noolna waxay u baahan yihiin gargaar sidaa darteed waxaan codsanaynaa ummadda soomaaliyeed meel kastaba ay joogaan ay gargaar u fidiyaan dadkaas reer baardheera daadka iyo masiibada kale ku dhacday caalamka iyo dowladda waxaan ka codsanaynaa sidoo kalena in gurmid soomaalinimo iyo dowladnimo iyo islaamnimo layskugu keeno loo gargaaro ummaddaas soomaaliyeed ee dhibka gaaray intaas ayaanu leenahay annagoo ku hadlayna magaca bismiga finaanta ammaanka midnimo ololaynta samo wabilaahi towfiiq